dhanka kale qarax culus ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamadii dhowaan isaga cararay deegaanka marin gubay ayaa la eegtay qarax xoogan kaas oo ka dhacay inta u dhexaysa buulomareer iyo golweyn qaraxa waxaa la xaqiijiyey in lagu burburiyey gaari taw ah askar ka tirsan shisheeyaha ayaa la sheegayaa in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen qaraxaasi ciidamadan ayaa dhowaan isaga cararay deegaanka marin gubay oo muddo siddeed sano ah ay ku sugnaayeen waxaana dadka deegaanka ay si diiran u soo dhoweeyeen ciidanka halkaa isaga baxay oo muddo dhibaatooyin ka waday deegaankaasi ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaana durbadii la wareegay deegaanka marin gubay oo ah deegaan istaraatiiji ah isla shabeellaha hoose xalay iyo saaka waxaa lagu soo waramayaa inay ka dhaceen dagaallo iyo madaafiic lagu qaaday saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeyaha dagaalada haddaan ku holmarno ciidamada shabaab mujaahidiin waxa ay weerar culus ku ekeeyeen fariisimaha askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin calamada iyo ceelasha biyaha oo dhaca duleedka muqdisho lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi sidoo kale ciidamada shabaabul mujaahidiin saaka waxa ay tiro madaafiic ah ku garaaceen saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka danow oo ka tirsan gobolka